madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa isagoo ka hadlayey shirka qaalaha somalilan oo maanta ka furmay magaalada hargeysa xaaladaha dhinaca ammaanka ee somalilan waxaana biixi uu ku eedeeyey maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland in ay isballaadhin dhinaca dhulka ah ay uga faa'iidaysanayso sida uu hadalka u dhigay madaxweyne biixi in badan baa meel laysku qabsaday la kala fardaamiyey maadaama aynu khibradda u leelahay waa ku filannahay waxaynu se hubinaynaa khilaafaadka gudaheenna ma cadowga badan ee usoo tashadaba gacan nagula jira oo ku degi laayahay hadday taas jirto waa ynu ka midoonaa gacanta cadowga inaynu ka saarno dabeetana somalilan wixeeda iyadu sida xaalli jirtay wada xiriirto haddii aynu taa si midaysan uga wada hortagno ooaynu waddadaa raacno in gudaheennana si loo xalli jiray loo xaliyo kuwa jirana dhaksa loo dhameeyo cadowga qaranimada soomaaliyeedka dhantaalayana ka midowno waxay ila tahay ismacanuusa dib uu luqaya si gaara cadowyada badan ee somaliland waxaan usoo qaadanayaa maamulka puntland oo aada ugu fadla dheer inuu somalilan dalballaarsi dhul kaga qaato ha beenaysan ah waxay ila tahay waa isurannahay puntland inay somaliland dhulka qaadi karta iyan kale waa isurannahay waxba taa iminka halkaa u dhaafi maayo
madaxweynaha somalilan ayaa isdultaagay xidhiirka ka dhexeeya somalilan iyo dalka kenya isagoo carabka ku dhuftay tirada shaqaalaha u dhashay waddanka kenya ee ka shaqeeya magaalooyinka kala duwan ee somalilan
waxaa la mid ah xildhibaanada qaar kenya oo kenya xildhibaan u ah siyaasiya u ah oo wax la qaybsada siddeetan qurumood oo kala afa oo kala diina wax la wadaaga haddana dab ka dhex shidaaya somalilan gobol ka mida ama degmo ka mida caqliga caynkaasi ku aanu aqbali karno kana ergeynana kana warwareegana maahee waxaanu leenahay waa cadow somalilan halkaa kaga soo duulay dowladda kenya oonu xiriir wanaagsan leedaho halkaa nagu jooga safaaradi safiir buuxawa dowladda qura soo magacawday oo hadda baarlamankeeda soo marayo oo ay ka joogaan in ku dhow sideed kun oo shaqaali oo dadka somalilan nairobi joogaanaalan yihiin ciiddaa ka badan yihiin wanaagii wanaagsan uga dhexayso waxaanu tilmaamaynaa suurtagal ma aha in xubniina baarlamaanka iyo xilo qaranhaya ay somalilan dab ka dhex shidaan miaanu aqbali karna madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa intii hadalkiisa uu jeedinayey shirka madasha dhaqaalaha somalilan ee magaalada hargeysa maanta ka furmay uu ka hadlayey waxa uu soo qaaday nuxurka iyo murtida laga doonayo ama looga jeeda qabashada doorashooyinka iyo waxa laga filayo waxaan ku darayaa intaa in doorashooyinka aynoo horseedaan walaaltinimo tartan xalaala oo dantu ay tahay qarankaan ku dhisan yaynaanu u didin kursigaa waayo dalka waan dibinaya yaynaanu u didin ka joogaan ka mid ahayna sii fadhii maayo kiina doortayna meel kastaa fadhiya sii fadhii maayo doorashadii baa imanaysa waa in diyaar loo noqdaa in doorasho la galo la tartamo si nabada loo kala helo deetna qaranka aynu dhisano taasina waa mabda'a qulahaynu meel ku gaarayno aynu shirarkan ama dhaqaale ama nabadgeliyo ama beena aynu kaga hadla aynu ku gaari karno saddexdaa qodob hadday naan sixin walaalayaal waxay ila tahay inay waxbay naga xumaanayaan marka waxaan kusoo kooraya saddexdaa laga waantoobo doorasho qaranimoah oon qabiil ku dhisnayn doorasho aan dadka cuqada u gelinayn ee loo tartamaayo si xaraa loo tartamo madaxweyne meeyar baarlamaan kiina doortaba laba gudaheenna oo si aynu uxalli jiray khilaafaadkeenna wixii jira aan dayda u dhamayno walaaltinimona aynu dalka ku wadaagno saddex qarankeenna inaanu dhisno dhinac walba gabagabadiina madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxa uu farta ku fiiqay dhibaatada ay shacabka iyo ciidamada kala duwan ee somalilan had iyo jeer kala kulmaan arrimaha dhulka taasoo uu ku sheegay in ay tahay dhibaato soomaali oo dhan haysata isla markaana loo baahan yahay in shuruucda iyo xeerarka loo hoggaansamo khadar maxamed cakulle v o e hargeysa